guddoomiyaha gobolka saraar maxamed cismaan xaaji axmed ayaa xarigga ka jaray dhisme cusub oo loo dhisay dowladda hoose ee degmada dhanaano oo ka tirsan gobolka saraar waxaa ka qayb galay munaasabadda xarigjarka maamulka degmada dhanaano bulshada qaybaheeda kala duwan iyo martisharaf kale maxamed axmed furey guddoomiyaha degmada dhanaano ayaa ka warbixiyey dhismaha cusub
xaruntan waxa ay ka kooban tahay dhismaha guud ee qowaanka oo ah qof four by four ah ama afar lagu dhuftay afar iyo qol afar lagu dhuftay afar ah iyo qol afar lagu dhuftay lix ah iyo qol afar lagu dhuftay laba ah iyo geydhkaa weyn ee ballaadhan oo koob iyo siddeetan mitir ah marka sidaa loo dhereeriyo dhismaha xarunta marka dayrka laga reebo waxaanu ka dhisnay haddaanu nahay maamulka degmada dhanaano kabkii naloo soo daayey ee ay dowladdu noo soo daysay ayaanu ka dhisnay waana fikraddii maamulka degmada dhanaano ka soo meexday isla markaana aanu la kaashannay barasaabka gobolka isaguna uu naga aqbalay oo nagu garab galay maxamed cismaan xaaji axmed guddoomiyaha gobolka saraar oo xarigah ka jaray dhismaha cusub ayaa ku ammaanay maamulka degmada dhanaano dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen hirgelinta dhismahan cusub ee loo dhisay dowladda hoose ee tiimkan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha oo runtii ku dhiiraday in ay kabkaa aanay fujaanka cabbin oo ay runtii ku dhisaan degmada quruxda badan leh waxay kaga duwan yihiin oo ay runtii ay u yihiin hormood u yihiin degmooyinkii kale degmo weli laga dhisay oo kuwii inala midkahaa lixda degmo ee gobolku ka kooban yahay dhanaanunbaa dee kow ka ah